asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aqoon-yahan ramadaan soo dhowow ugu horeyn marka xigta maxaa sababay in ciidamada dowladda federaalka ee ka cararay aadan yabaal ee tegey maqoqori in halkaasi ay ka sii tagaan maxaa sababi kara
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلامتي بهذا برنامج الفرقان انت كدب sababta waa siyaabo fara badan sababta ugu weyn waxay tahay haddee waa niman ilaahay la diriray sababta ugu weyn sideedaba wax walba waxaa wanaagsan in lagu cabiro diinta islaamka muuminiintu hadday isdhahayeen aaday baal wixii joogo tirada badnaa waxaa la sheegay taqriiban saddex kun walow dadka qaar afar kun ay dhahayn laakiin laba kun iyo shan boqol ilaa saddex kuna lagu celceliyey nimanka ciidanka intaas la eg ilaahay markuu ka hadlay qalcadaha ay dhigteen sawirada saan ka aragnay ee miidiyada ee alkataib ay soo dhigtay maadan antum an yakhrujuu muuminiinta markuu ilaah macnaha maadan malayhiin inaad ka saari kartaan meeshaas wadannuu iyana waxay maleeyeen annahum maanicatuhum xusuunahum min allah in ilaahay ay ka manci karto qalcadahaas iyo dhufaysadaas laakiin fa aataahum allaahu min xaysu lam yaxtasibu meelaan qorshe dagaal la geli karayn oo quluubtaa ilaahay ka degay oo qadafa fii quluubihim rucb marka ilaahay argagax ku riday een jabka ugu horeeyo waa galcada ugu xoog badan jabka labaada ugu weynna waa caws weyne intaas haddii ay ku jabeen micnaha niyad iyo wax haba yaraatee ay dambe weliba sanadaan dambe haddana maraykankoo dhaqaalihii ka goostay dhaqaale yare oo soo wajahday nimanka la dagaalamaya niman dagaalka iyo yaqaano oo oo haddee dagaalka ahliga iyo gaatiinka iyo nin beerfalaya in la gaaday oo qabaa'ilada dagaaladii ahliga dad yaqaano iyo isku mid maaha niman khubaraahoo tababar fiican qaato haddee dagaalo fara badanoo waaweyn ka qayb qaatay isku mid maahan marka sidaas darteed waan maqlaya hadda in masaafo hadda macquul aan ahayn inta inta la maray ay ka baxeen ilaa hiiraanka dhex duseen ay soo mareen ilaa iyo gurceel dhulkaas wisel kor la soo maray xara dheere ceel dheer saas ilaa cadale oo weli haddana ku sii marin habaabinayeen ninkan generaalka odawaala leeyahay uu leeyahay waa waxaad tihiin ciidan qaran waxaad tihiin waa laydinka warhayaa waa sidaas waa mala awaalkii uu ku suri jiray oo weli ku wada cadalaan liidi dejinaa la yidhi waxaasoo dhan waa la soconnaa laakiin waxa waaye waa aaday bal haddiiba gacanta lagu dhigay inta dambe waa inta israacaysay waaba muqdisho iyo xaalkeedaba marka kadib insha allah waa tahay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka horey wuxuu sheegi jiray xarakada al-shabaab ay yihiin dad yar islamarkaana muddo kooban loogu adkaan karo mar dhowna wuxuu qiray in dagaalka loogu adkaaday maxaa sababi kara marka in labadaas hadal uu ku hadlo
sideedaba qur-aanka cabirka ugu weyn ah kam min fi'atin qaliilatin غالبت فئة كثيرة بإذن الله إذن إلهي وهرت وحلو قولي سنة نمنك بيش الله بالغاني فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم إلهي نوحولي وإن جندنا لهم القالب سيدي ذا بقفك إلهي شريعة دي تكشقية وربا هدي labada qolos dagaalaysa mid shareecada ka shaqeeye la waayo sideedaba waxaa adkaanaya ninka xooga badan saalaba ey oo macyo waaweyn ilaahay kalama jecla moogtahay laakiin haddii qolana ay leedahay waxaan rabnaa shareecadii in waddanka lagu dhaqo bal iska daaya dastuurkan xumaanta uu qabo mar dhow waxaan ka dhegaysanayay social media ka fiirsanayay nin saraakiisha sarsare dowladda ka mid oo dhahayo kufri iyo gaalnima ku waa ninkii indhacda la dhahay kufri gaalnima ka buuxdo ninka ay sheekh u aaminsan yihiin oo maaragtay u fadwoodo cali wajiisaa ka mid ahay kufriya ku jiru dhahay waa ayaga dhexdooda xataa qanaaca ma jirto laakiin waa wax breshar lagu saarayo oo uu ku riixayo reer galbeed gaar ahaan maraykanka haddee beentii soco weysay ragga mujaahidiinta xarakada shabaabna waxay qabaan baashii maxay ahayd tol alkataib bandhig la yidhaha oo soo bandhigo waxyaabaha dhacdada cusub oo markaas soo dega wixii la qabo adduunkana maanta wuxuu noqday waa global waa waa hal waab ama hal guri oo laysla degan yahay hal guri inta ku jirto hadda war kale ma qarsan karaan haddaad been sheegta isla markii qadkuu yaalaa beentaadoo badatana waxa waaye hadda maaragtay sumcadaada ku liidata walow hadda bulshada dhexdeeda iyo xataa dowladda dhexdeeda sumcad ku lahayno musuq maasuqi faraha badnaa iyo qaabdaro waa ninkii ugu liitay oo taariikhda soo maro Een, haddaad dhegaysato saraakiisha ama madaxda ama xildhibaanada markay hadlayaan waa ninkii ugu liitay madaxweynenimo ee dalka soo maro marka inuu saas ku hadlaaho sadar muuqda su-aal ka dhan hadday taalo hadda adiguna waxay naqaysaa inaad la qaado laakiin markii xoogaa meelahaas tuhun jiro oo kale inuu wax qariyo markii hore waa faanayey laakiin faankii dhammaa oo war cadcadaa yimid macnaha wax bratico cad oo muuqdo ituso itaabsiya oo la wada arkaayo aqad kale soo wada dhigay yaa ku inkiri kara marka waa un in la qaad daag inkirtana hadda ilmi tiktoka kugu ciyaaraya markaad markaa shay shay raba kaa yeelanayaan waa kaa waa tahay ugu dambayn dagaalka markaan een, waxaa isugu soo haray ciidamada dowladda federaalka iyo xasan sheekh oo keliya sida muuqata xasan sheekh maxaad kula talin lahayd ciidamadiisa dowladda federaalka ayagana maxaad u dhaafi lahayd een fariin dhaxalgalan u dhaafi lahaa horta marka hore waxaan ku horumaraa ciidamada nimayo waxaan idin leeyahay waxaad tihiin niman soomaaliya een asalkiin horene hooyadiin aabihiin nikaxa lagu dhalay maanta ninkii caqli leh ha ku quusto donald trump waa ninka ninka yahuud ugu sokeeya dad ee ukraine heestay ku yidhi macdanta ma isiinaysaa si kale taageero iga heli maysid ama ninkan ku- een ukraine ee ruush joogo aan kuu gacangelinaa nin walaalkiis dad u xigay een qorrax ku jiiday adigu har iyo hoos kuu jiidi maayo waadna ogtihiin waxaad ku garaabo yaroo la cunaahu sharaf maaha mustaqbalkiina maaha Een, maaha waxaan idinku dhaleecaynaya ra-iisul wasaarihiina idinlaba asgari qayilsan oo marqaamsan idin dhahayo waa wax macnaha madaxdiina ay ka turjumayso heesdhiina damoogtaa ninkan siduu rabo u warramaya annaguna dhaleeciyay ma aha inaad muqaadaraadkaas iyo fasahaadka ilaahayna waa ka hadlo laa tufsiduu fi lard hadda haddaad dhahdaan inamaa naxnu muslixuun oo ciidamadii qaranka iyo nidaamka iyo wixii iyo beenna aad sheegtaan hadda inaad wax fasahaadaysana ilaahay waa og, allah inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun mar walboo dagaal la galana dad noonooloo maxaabiista la qabtaa fariimaha ay soo bandhigaan waa dhegaysatiin adigu ma waxaa tahay doqoni dibirka ma daasho miyaa tahay Een, gaalkii ingiriiska ahaa wuxuu fahmay korneelkii maraykanka waa fahmi waaye waxaa la yidhi ingiriiskii korneelka marka lala hadlay adigu waa ciidankaaga waa la soo baxda ciraaqa la yidhi kuwii maraykanna waa joogaan maxaa dhacay hal jumlo gaaban uu yidhi ram sees not the sky unless it is slaughtered micnaha wanka indhihiisa cirka ma arkaanu ilaa birta lagu jiido Een, idaha waa taqaanaa wanka weyn oo jarka madaxiisa hoose u socda laakiin markii la dabagediye la qalaayo cirka markaasuu arka adigu moogtaa markii xabadda kugu dhacday shallayto wax kugu tari mayso Een, dhinacaad la safan tahana fiiri hadda maanta cid idinku qasbaysa male hadday taagan tahay isaga soo har nimankan reer galbeedka hoos kuu jiidi maayaan iyo har waxay qorrax ku jiidayaan waa kuwooda ugu sokeeya dad maanta oo maanta maraykanka wuxuu caddaynayay in wax dhaqaalaa uuna sihin ciidamada aysom ama mercenariska een, murtasiqada ee caloolshood u shaqaystayaasha ah inuusan wax dhaqaalaa siihayn ninkii kuwii dad ugu sokeeyey u waayey adiga wuxuu ku haya male